iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo labaatanaad ee muujintii samada cusub iyo dhulka cusub oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub waayo samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen oo baddiina mar damba ma ay jirin oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah taasoo ah yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga ilaah iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh bal eeg rugta ilaah waxay la jirtaa dadka oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa oo ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga oo wuxuu ahaan doonaa ilaahod oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona waayo waxyaalihii hore way dhammaadeen markaasaa kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi bal eeg wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa oo wuxuu igu yidhi qor waayo erayadanu waa aamin iyo run oo wuxuu igu yidhi iyagu way ahaadeen anigu waxaan ahay alfa iyo omega iyo bilowgii iyo dhammaadka oo kii harraadsan waxaan hadiyad ahaan uga waraabin doonaa isha biyaha nolosha oo kii guulaystaa wuxuu dhexli doonaa waxyaalahan oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa ilaah isna wuxuu ii ahaan doonaa wiil laakiinse kuwa fulayaasha ah iyo kuwa aan rumaysan iyo kuwa karaahiyada ah iyo gacankudhiiglayaasha iyo kuwa sinaysta iyo saaxiriinta iyo kuwa sanamyada caabuda iyo beenlowyada oo dhan waxaa qaybtoodu ku jiri doontaa badda ay dabka iyo baaruuddu ka ololayaan oo taasuna waa dhimashada labaad yeruusaalemta cusub oo samada ka soo degaysa markaasaa waxaa yimid mid ka mid ah toddobadii malaa'igood oo haysatay toddobadii fijaan oo ay ka buuxeen toddobadii balaayo oo ugu dembeeyey oo iyana way ila hadashay oo waxay igu tidhi bal kaalay halkan oo waxaan ku tusayaa aroosadda oo ah wanka afadiisa oo iyana waxay igu qaadday ruuxa oo waxay i geysay buur weyn oo dheer oo waxay i tustay magaalada yeruusaalem oo quduuska ah oo samada ka soo degaysa xagga ilaah oo magaaladii waxay lahayd ammaanta ilaah oo nuurkeedu wuxuu u ekaa dhagax aad u qaali ah oo sidii dhagaxa yaasbidka oo u dhalaalaya sidii madarad oo kale oo waxay lahayd derbi weyn oo dheer oo waxay kaloo lahayd laba-iyo toban irdood oo irdahana waxaa ka taagnaa laba-iyo toban malaa'igood oo waxaa ku qornaa magacyo kuwaas oo ah magacyadii laba-iyo tobanka qabiil oo reer bini israa'iil oo xagga bari waxay ku lahayd saddex irdood waqooyina waxay ku lahayd saddex irdood koonfurna waxay ku lahayd saddex irdood galbeedna waxay ku lahayd saddex irdood oo derbigii magaaladuna wuxuu lahaa laba-iyo toban aasaas oo dushooda waxaa ku qornaa laba-iyo tobankii rasuul ee wanka laba-iyo tobankoodii magac oo malaa'igtii ila hadashay waxay haysatay cawsduur qiyaaseed oo dahab ah inay ku qiyaasto magaalada iyo irdaheeda iyo derbigeeda oo magaaladuna waxay u dhisnayd afar gees oo dhirirkeeduna wuxuu la ekaa ballarkeeda oo markaasay waxay magaaladii ku qiyaastay cawsduurkii oo waxay noqotay laba-iyo toban kun oo istaadiyon oo dhirirkeeda iyo ballarkeeda iyo sarajooggeeduba waa isla ekaayeen oo waxay qiyaastay derbigeedii oo wuxuu noqday boqol iyo afar iyo afartan dhudhun sidii ay ahayd qiyaastii ninku kaasoo ah malaa'ig oo derbigeediina waxaa laga dhisay yasbid oo magaaladuna waxay ahayd dahab saafi ah oo u eg muraayad saafi ah oo derbigii magaalada aasaaskiisiina waxaa lagu sharraxay dhagaxyo qaali ah oo cayn kasta ah aasaaskii koowaad wuxuu ahaa yasbit kii labaadna wuxuu ahaa safayr kii saddexaadna wuxuu ahaa kalkedoon kii afaraadna wuxuu ahaa sumurud kii shanaadna wuxuu ahaa sardonug kii lixaadna wuxuu ahaa sardiyos kii toddobaadna wuxuu ahaa krisolitos kii siddeedaadna wuxuu ahaa berulos kii sagaalaadna wuxuu ahaa tobasiyos kii tobnaadna wuxuu ahaa krisobrasos kii kow iyo tobnaadna wuxuu ahaa yakintos kii laba iyo tobnaadna wuxuu ahaa ametustos oo laba iyo tobankii irdoodna waxay ahaayeen laba iyo toban luul oo kii kastoo irdihii ka mid ahaaba wuxuu ahaa luul oo magaaladii jidkeediina wuxuu ahaa dahab saafi ah oo u eg muraayad wax laga dhex arko oo dhexdeedana macbud kuma arag waayo rabbiga ah ilaaha qaadirka ah iyo wanka ayaa waxay yihiin macbudkeeda oo magaaladuna uma baahna qorrax iyo dayaxtoona inay dusheeda ka iftiimaan waayo ammaanta ilaah ayaa iftiin u ahayd oo laabaddeeduna waa wanka oo qurumuhuna waxay ku dhex socon doonaan iftiinkeeda oo boqorrada dhulkuna ammaantooda iyaday soo gelin doonaan oo irdaheedana sinnaba looma xidhi doono maalinta waayo halkaas habeen ma jiri doono oo waxay iyada soo gelin doonaan ammaanta iyo cisada quruumaha oo gudaheedana sinnaba uma ay geli doonaan wax nijaas ah amase kii sameeya karaahiyo iyo been laakiinse waxaa keliya hoo geli doona kuwa ku qoran kitaabka nolosha ee wanka